xooga gobolka tigrey ee etoobiya ayaa ballanqaystay bakhaaro ay leedahay hay-adda gargaarka dowladda mareykanka u s aid ee gobolka amxaarada sida uu sheegay agaasimaha hay-addaasi u s aid ee etoobiya warbixintan waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey
gobolka buuraleyda ayaa bisha nowembar ee lasoo dhaafay waxaa ka qarxaday dagaal u dhexeeyey ciidamada etoobiya iyo jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t p l f ee ka taliso gobolkaasi colaadaas oo ay ku dhinteen kumanaan sababtayna dhibaato biniaadminimo kadib markii ay dib ula wareegeen gacanku-eynta inta badan gobolka tigree dabayaaqadii bishii juun iyo horaantii luulyo xooga tigreega ayaa waxa ay galeen gobolada deriska la ah ee canfarta ee amxaarada iyaga oo ka barakiciyey dhowr boqol oo kun oo qof guryahoodii agaasimaha howlgalka sin jones ayaa waxa uu u sheegay idaacadda dowladda ee e b c waraysi telefishka laga sii daayey inay hayaan caddayn ah in dhowr baqaaradooda la balaliqaystay oo gebi ahaanba la faaruqiyey aagaasi gaar ahaan gobolka amxaarada halkaasi oo ay galeen buu yidhi xoogaga t p l f isagoo intaasna ku daray inuu aaminsan yahay in jabhadda t p lf ay tahay danaysato wakiilada xafiiska ra-iisul wasaare abi axmed iyo t p l f ayaanan ka jawaabin faalladaasi faragelin kasta ama xatooyada gargaarka bini-aadminimo lama aqbali karo waxayna ka hortegaysaa in gargaarka muhiimka la gaarsiiyo dadka u baahan nasiib darase tan iyo bilowgii colaadda waqooyiga ethioobiya waxaan aragnay dhacdooyin bililiqa ah oo dhinac walba ah ayuu yidhi afhayeenka u s aid in ka badan sagaal boqol oo kun oo ku nool gobolka tigrey ayaa waxa ay ku jiraan xaalad macluul ah halka shan milyan oo kaleetana ay aada ugu baahan yihiin gargaar aadminimo sida ay qiyaasaysa u s aid markii ugu horreysay muddo sagaal bilood oo colaada ayaa shaqaalaha gargaarka waxaa toddobaadkan ka dhammaan doona cuntada ay gaarsiiyaan malaayiin qof oo gaajaysan sida uu sheegay toddobaadkii hore madaxa u s aid isagooo ku eedeeyey dowladda inay xadiday gelitaanka gargaarka xooga tigreega iyo dowladda federaalka ayaa marar badan isdhaafsaday eedeymo ah caqabad ku noqoshada socodsiinta gargaarka
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi inala socodsiina kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a